wararka ka imaanaya gobolka shabeellada hoose ayaa xaqiijinaya in ugu yaraan shan qof oo shacab ah ay ku shahiideen duqeymo ay diyaaradaha xabashada ka fuliyeen degmada awdhigle iyo deegaanka daarusalaam dadka dhintay waxaa ka mid ah haweeney lixdan sano jir ah taas oo ka mid ah dadka deegaanka duqeynta ugu daran waxay ka dhacday degmada awdhigle gaar ahaan xaafadda malable halkaas oo ay saddex qof ku nafwaayeen kadib markii gurigii ay deganaayeen la duqeeyey mid ka mid ah ehelada dadka shahiiday ayaa si murugo leh ugu warramay duqeynta isagoona xusay in dadka la xasuuqay aysan waxba galabsanin magaalay wayba la aree nabadoon sayid cali aadan ibraahim garaar iyo xaajid nima iyo nimcidun ilaahay nafti iyo kakibiren ya dherafidon qoban dadka muslimiinta oo masaakiinta oo iska shacabka eh ya haddua duqeemadan oo joogta eh ya marka yoona diyaaradaha oo etoobi le kaasatan haan oo dhidhaye miiga miiga miiga lilayani weeraran guriyaalkiyaasaas oo dad shacab a ka jir guri adiba dareema korta askama ka jirta walka jira male dad masaakiin ee gurisho ka dhax jira yaa duqeemo lakasuubiya la duqeeyo dhanka kale deegaanka daarusalaam waxaa ku dhintay laba qof dadka dhintay ayaa ahaa dad beeraley ah ogaaska oo qaraabo la ah ayaa sheegay in deegaanka dulmi loogu soo duulay warniyo ani horta nimankan waxay nagu haystaan ilaa haatan garamayno laakiin waxaa nooga sii daranba diyaaradaha iska dhaaf habeenkii ma hurdi karno cayaalkayn ma hurdaayan ilmahayn naagahayn sokoray ku dhaceen iikaray ku dhaceen waa kuwa namber lixdan fadhiya habeen kasta cagagaarka duuniday kusoo ridaan madaaficda habeenkii kaana ujeednaa maalintiin haddii dagaal dhaco anoo ogeyn beeraha la iska joogo dadkii beeraha lagu arko ayaa la duqeynaya joogta ah habeenay maalina haysta waay
dawladdu waxay leedahay argagixiso ayay ahaayeen dadkii shalay saddexda qof qofka wiilka yaree dhaawaca ah labada wiil ee kale waxay leedahay waa saraakiil argagixiso ah
waa lagu ogyahay dhowr mar waaye wiilal oo waraabaxaayo intay duqeysay disay a dawladda argagixis ku tilmaantay laakiin ilaaha jooga aakhira lagu hisaabtamaa anigoo magacayga waa sa cabdulle maxmed maadey oona degan daarusalaam waxaan ma aragtay oo si bareer ah oo leleexanka aan ku jirin dadkeena loo gumaaday oo awlaadeena yaryar dugsi dhiganaysay dayaarad intaa loo soo kacsaday ee dhulka lagu daray bareer abaan loo soo weeraray dowladda federaalka ayaa dhankeeda si gaar ah uga faantay duqeyntaas taas oo sii kicisay dareen xogan oo ka dhashay xasuuqa loo geystay shacabka aanan waxba galabsanin dad badan oo ka falceliyey dhacdadan waxay ku eedeeyeen dowladda federaalka inay si burburinta hantida shacabka iyo gumaadka shacabka soomaaliyeed